والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعبيد الله الكريم عاود درسقا وكبل آبميا آيات أفرتن يشن سورة آل عمران وعن مسوجنا قصدي إلهي سبحانه وتعالى إنه يقوى رماي مريم ilaahay subxaanahu watacaala sida uu karaameeyey iyo ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha markaa mucjizaadkaa ee ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaa aynu xalay soo aragnay iyadoo markaa midho cid bini aadan aanay u soo gurin la arkay markaa maryam iyadoo markaa haysato dabeedna nebigii dhammaa ee nebiyullaahi sakariya calayhi salaam oo iyada markaa koriyey ama kafaalo qaaday oo markaa weydiiyey midhahani meesha ay uga ahaadeen dabeedna ay sheegtay midhahani xagga ay ka yimaadeen inay tahay ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ilaahay subxaanahu watacaala hore waxaynu u soo maray iyadoo malaa'igtii la hadlaysa maryama ood u amraysa markaa ilaahay subxaanahu watacaala u sheegaysa ilaahay inuu doortay kana dahiray waxyaalaha naqaa'isa iyo ceebaha ilaahayna subxaanahu watacaala uu ka doortay markaa dumarka caalamka ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu amray inay adeecdo rabbigeed ilaahayna subxaanahu watacaala ay u cibaadaysato ilaahay subxaanahu wataala wuxuu nabigeenii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi taasi waa markaa waa wixii kaa maqnaan warkiisii aanu kuu waxyoonnay wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka uu u sheegay inaanu rasuulku la joogino agtooda aanu joogin xilligii markaa ay qalimaanta tuuraneen iyagoo qorituu u qori tuuranaaya ciddii markaa kafaalo qaadadi lahayd maryama ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leed qaalat ilmalaa'ikatu wadkur nabi allah waxaad xustaa id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamaayo ina allaaha alla yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin kelmed kelmadda oo minhu xagga ilaahay subxaanahu watacaala ka ahaatay oo ismuhu magiciisana almasiix masiix magiciisa la yidhaahdo ciisa ibnu maryama ciisiina maryama ahaa markaa wajiihan xaaluu yahay mid karaamo kule fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba wa min almuqarabiina kuwa lasku la soo dhoweeyo markaa kuwa lasoo dhoweeyo ka midana uu yahay wayukallimu nnaasa dadka ayuu kula hadli doonaa filmahdi isagoo dhabta ku jira waa kahlan iyo xaalo uu yahay qof weynba wa min asaalixiina muqarabiintana waa ka mid wa min asaalixiina kuwa saalixiintana mid ka mida weeyaan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi qaalaba waxay tidhi maryami rabbi yaa rabbi ilaahayow annaa yakuunu lii waladun siduu ilma iigu ahaanaya walxaal lam yamtasnii aanu itaaban basharun bini aadan aanu itaaban oo bimacnaa aanu igu taaban markaa galmo xalaala aanu igu taaban iyo su xaaraana toona qaala ilaahay subxaanahu watacaala waxau idhi kadaaliki sidaa adoo sidaadaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ilma ku siinaya bimacnaa ilmahaasoo biduuni abin aabba aan lahayn waayo allaahu alla yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaau waxa uu rabo idaa qadaa amran ilaahay arrin hadduu xukmana fa innamaa yaquulu wuxuunuu odhanayaa lahu arrinkaa kun ahaw buu odhanayaa fa yakuunu arrinkii waa ahaanaya ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inoogaga warramayaa maryama oo ciise hooyade hooyadii ah ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha karaamaadkaa iyo waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu siiye fadliga ah nabigeennii maxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu xadiiduu ku yidhi dumar ragga markaa in badan baa markaa ka dhammaystirantay dumarkana kamay dhammaystirmin ilaa aasiya oo xaaskii markaa fircoon ah iyo maryam bintu cimraan maryamadii markaa ina cimraan ahayd markaasaa rasuulku wuxuu raaciyey waina fadla caaishata waina fadla caaishata calaa saa'iri nisaa ka fadli sariidi calaa saa'iri dacaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu soo ammaanay aasiya oo xaaskii markaa fircoon ah iyo maryam bintu cimraan oo ciise hooyadii ah ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kalu ammaanay caaisha radi allahu tacaala canha markaa maryame ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka doorto fadli ka siiyey dumarkii markaa xilligeedaa joogay ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inooga warramayaa malaa'igtii oo mar kale la hadlaysa markaa maryama una sheegaysa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu bushaareeyey bushaaradaasoo maxay ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu siinayo markaa ilmo ilmahaasoo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuraya markaa kun ilmahaasoo magaciisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu le la yidhaahda markaa almasiix oo masiix culimmadu waxay isweydiiyaan waa laqab horta ama waa markaa naanays uu leeyahay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam culimmada mufasiriintuna tafaasiir fara badan oo kala duwan ayay magaca almasiix ay ku macneeyaano qaarkood waxay leedahay almasiix waa bimacnaa sidiiq maana waa runbadane kii ama markaa rumayn badana kii wixii lagu soo dejiyey markaa rumaynayey wixii ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala ku soo dejiyey culimmada qaarkood waxay almasiix macnaheedu waa qof markaa safar badan oo dhulka markaa marmara aimada qaar waxay min almasixi bay ka timo waa masaxaada oo hadduu qof masaxo markaa xanuunsanayo cudur hayo waa bogsan jiray culimmada qaar waxay leeyihin waa axmed a wuxuu ahaa markaa amsu xalqadamayn mid markaa cirbihiisu marka ay yihiin markaa cirbo gaagaaban oo cirbo yar ayuu ahaa markaasoo cirbihiisa hoose ay markaa yihiin cirbo markaa gaagaaban markaa saasaa logu markaa kii ay noqotaba magacu waxaa dhici karta markaa intaba inuu ku dhawoobo ama sifaadka culimmadu ay sheegeen ay yidhaahdeen markaa magaca almasiix la yidhaahda waa ka yimi in badanoo ka mid ah inuu ku dhawoobo markaa laba iyo saddexba ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay ciiseaasi ciisiina maryame inuu yahay oo maryame markaa ilma ay dhashay inuu yahay marka halkaana waxaa dee baatil ku noqonaya nimankan kiristaankaa ay idhaahda markaa ciisa ibnullah ciisana waa markaa ciisa ibnu maryam wayna maryamo oo maryamo ayaa dhashay waxaa kaloo laga qaataa ilmaha aan aabbaha lahayn in loo nisbaynaayo hooyadii loo nisbaynayo sidii ciiseba isagoo markaa ilaahay subxaanahu wataala mucjiso markaa uu muujiyey oo rabbi subxaanahu wataala maryamo uu siiyey ah ayaa waxaa loo nisbeeyey markaa hooyadii oo waxa la markaa ibnu maryamo ina maryamo ayaa la yidhma ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha uu siinayo nebiyullaahi ciisa rabbi wuxuu inoo tilmaamay inuu noqonayo markaa wajihan fi dunya qof karaamo kule iyo wajaaho adduunyada marka oo dadka dhexdiisa sharaf ku yeelanayo sidoo kale inuu yahay aakhirana mid markaa karaamo iyo sharaf ilaahay subxaanahu watacaala uu siinaayo sidoo kale inuu ku yahay markaa mid la soo dhoweynaayo kuwa la soo dhoweeye ka mida maalinta qiyaame ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha uu siinayo waxaa ka mida buu rabbi leeya wayukallimu nnaasa fi lmahdi ilaahay wuxuu awood u siinayaa markaa inuu markaa ku siiyo markaa isagoo dharabta hooyadii saaran inuu hadlo waana waana kii hadlay hooyadii difaacay markaa markay ku yidhahdeen yaa maryam maa kaana markaa yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki mar'a sawn wamaa kaanat ummuki baqiya markay ku yidhaahdeen waa kii markaa u ishaartay isaga idna waa keliinii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya وجعلني وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا انا اسو دبتي هويدي ku jira ayuu wuxuu ka waramay isagu waxa uu yahay wuxuu kala difaacay hooyadii inaanay markaa aanay sinaysan markaa ilmahani uu yahay ilmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo addoon ilaahay ah sidoo kale ah markaa rasuul ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray sidoo kale uu yahay markaa ilmo barakaysan wakahlan isagoo weynna waa kula hadlaya wakhtigu de weynaadana ee nin weyn noqdayna wuxuu la hadlayaa markaa qoomkiisa isagoo ilaahay subxaanahu watacaala ugu baaqayo markaa dariiqa alle isagoo ugu baaqaayo oo leh wain allaha rabbii warabbukum faacbuduun anaa rabbigay waa ilaahay subxaanahu watacaala waa rabbigay iyo rabbigiin ee markaa caabuda kaasaa markaa jidkii toosnaama waddadii xaqa ahayde sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu tilmaamay wa min asaalixiin inuu yahay saalix mid saalix oo ka mida kuwa saalixiinta waxay dabeedna maryama ay weydiisay ilaahay subxaanahu wa tacaala bimacnaa malagii loo soo diray ayay weydiisay waxay markaa ay tilmaantay ay tihi markaa xaggee markaa siduu markaa igu ahaanayaa markaa ilmo oo imaam alqurduri oo kale wuxuu leeyay ila waxaa loo soo diray sida suuratu maryam ba ilaahay uu kaga warramay waxaa loo soo diray markaa waxaa loo soo diray markaa malag ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray cidda igla hadlaysana malagga ayuu ahaa markaa qaalad waxaa tihi rabbi ay sayidii sayidkaygii marka waxay la hadlaysay jibriil anaa yakuunu lii waladun saan ilma u yeelanaya aanan markaa bashar aanu itaaban maanaa nin bini aadana marka aanan isguursan saasay markaa ay ku tii dadna qaala kadaalik sidaadaa markaa adoo ah ayaa ilmaha lagu siinaya waayo allaahu alla yakhluqu ilaahay wuxuu abuura ma yashaau waxa uu rabo ilaahayna subxaanahu watacaala markuu arrin doono ilaahaw ahaw buu yidhahda dadna arrinkaasi waa ahaadaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuhi wadkur nabi allow xusiduu wakti qaalad ay tidhi almalaa'ikatu malaa'igta ay tidhi yaa maryamu maryamaay in allaha ilaahay yubashiruki wuxuu kugu bushaaraynayaa bikelimatin kelmed kelmadda oo minhu xagga alle ka ahaanaysa markaa dee kelmaddii mana kelmadduu ku ahaaday kelmadda lafteedii ciise ma aha ee ilaahay subxaanahu watacaala kun buu yidhah dadna fakaan kelmadda oo marka xagga ilaahay subxaanahu watacaala ka ahaanaysa kelmaddaasoo ismuhu magiciisa almasiixu masiix la yidhaaho ciisa bnu maryama ciiseyna maryamana ah marka wajihan xaal uu yahay markaa qaalagu siinaya wajihan mid markaa karaamo kule fi dunya adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba wa min almuqarabiina markaa kuwaas la soo dhoweeyeyna ilaahay subxaanahu watacaala u dhowna ka mid ah yukalimu nnaasa dadka ayuu kula hadli doonaa filmahdi isagoo dhabta saaran iyo wakahalan isagoo waayeelaba maana xaalow dhabta ku sugan yahay iyo xaalow waayeel yahayba wa min asaalixiina kuwa saalixiintana uu ka mid yahay qaalaba waxay tihi markaa maryami rabbi yaa rabbi ilaahayow annaa yakuunu lii waladan siduu ilma iigu ahaanaya ama yaa rabbi markaa yaa sayidii sayidkeygiio markaa jibriil ay kula hadlaysa marka annaa yakuunu lii waladun siduu ilma iigu ahaanaya walxaal lam yamsasini aanu itaaban basharun bini aadan aanu itaaban qaala wuxuu markaa uu nebiga ilaahay malagaasi wuxu uhi kadaalika sidaabaa waayo allaahu alla yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaau waxa uu rabo idaa qadaa amran ilaahay arrin hadduu xukumana fa inamaa yaquulu lahu kun wuxuu idhaahdaa ahaw oo fa yakuunu waa ahaadaa marka marka aayaadka waxyaalaynu ka qaadanayna waxaa ka mid a sharafta ilaahay subxaanahu wataala maryamo uu siiyey iyo karaamada ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey iyo sida ilaahay subxaanahu wataala malku jibriil ugu soo diray waxaa kale aynu ka qaadan nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markaa karaamada iyo sharafta markaa uu leeyahay waxaa kale aynu ka qaadanay dadka markaa iyagoo dhabta ku suganoo caruura hadlay inuu ka mid ahaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam waxaa kaloo ka mid a had iyo jeer shay haddii markaa qofku marka ay ku dhacdo uu fahmi waayo ama caadada khilaafsan inuu istifsaar uu ka dalbi karo waayo maryami waxay ti markaa qaalad rabbi annaa yakuunu lii walad san ilma u yeelanayo anigoo markaa reerba marka aan markaa xaasba aan yeelan ama guriba aan yeelan ilaahay wuxu uhi wayucallimuhu wuxuu barayaa markaa ciise alkitaaba qoraalka ayuu baraya iyo walxikmata xikmadna ilaahay subxaanahu watacaala waa baraya iyo watawraata tawraad iyo walinjiila injiil ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu baraya warasuulan waxa loo soo qadaraya culimadu le ficil oo ficilkaas wuxuu noqonayaa dhowr markaa ficil bay culimada qaar ay tilmaamaano waabacasa waan soo dirayaa rasuulan xaalo uu yahay ama wajacalnaa waxaanu ka yeelaynaa rasuulan rasuul xaalo uu yahay marka warasuulan ay waabcasu ama ursilu waan soo dirayaa rasuulan xaalo uu yahay rasuul ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil loo soo diraayo marka qaa'ilan markaa isagoo le ani anigu qad ji'tukum waxaan idinla imi biaayatin aayad baan idinla imi aayaddaasoo min rabbikum xagga alle ka ahaatay aayaddii waa maxay ani anigu akhluqu waxaan samaynayo oo aan suuraynaya lakum idinka aan idiin suuraynaya min addiini dhowbe xaggeed ayaanka hay-atu dayri wax shimbir wayaag aan ka suuraynaya fa anfukhu fiihi waan afuufayaa dabeedna suuradii oo fa yakuunu waxay noqonaysaa dayran shimbir bay ku noqonaysaa biidniillaah ilaahay subxaanahu watacaala idankiisa wa ubri'u waxaanaan bogsiinaya oo aan daweynaya alakmaha qofkii markaa indhaalaaya walabrasa kubarasu ku dhacay wxiya lmowtaa kuwa dhintayna waxaan ku noolaynayaa biidn illaahi ilaahay subxaanahu watacaala ina iidankiisa wa unabiikum waxaan idinka warramayaa bimaa ta'kuluuna waxa aa cunaysaan bimaana aa cuni doontaan ee laydiin karinaayo idinka oo ka maqan iyo wamaa tadakhiruuna waxaa ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinnaba ina fii daalika arrinkan la aayatan aayad baa lakum idinka idinku sugan in kuntum haddii aatiin markaa taclamuuna kuwa garanaayo in kuntum haddii aatiin muminiina kuwa rumaynayo wamusadiqan xaal uu yahay markaa mid rumaynayo limaa bayna yadayhi musadiqan xaala aan ahay mid rumaynaya limaa bayna yadaya wixii iga horreeyey ee min atawraati tawraad markaa ku sugnaa waliyuxila iyo si aan idinku xalaaleeyo lakum idinka bacda aladii xurima calaykum wixii laydinka xarimay wax ka mid ah waji'tukum waxaan idinku idinla imi biaayatin aayad aayadda oo min rabbikum xagga alle ka ahaatee fataquu llaaha ilaahay subxaanahu watacaala ka boqdo wa adiicuuni iyo adeeca in allaha alli rabbii rabbigay weeyaan iyo wa rabbukum rabbigiin ee facbuduuhu caabuda haadaa kaasaa siraadun jidhkiia jidhka oo mustaqiimun toosan marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaas yidhi waxaa rabbi subxaanahu watacaala u inooga warramayaa halkan nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ilaahay waxa uu siinaayo ilaahay subxaanahu watacaala kolkuu inoo sheegay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam inuu yahay mid wajiiha oo adduunyada iyo iska aakhirada oo markaa karaamo iyo sharaf ku leh inuu yahay mid ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dhoweynaayo ama mid ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaaday ilaahay subxaanahu watacaala daacaadkiisa inuu yahay markaa mid dadka inuu noqon doono mid dadka kula hadli doono isagoo dhabta ku jira iyo isagoo markaa waayeelaba ayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalaha nabiyullaahi ciisa uu siinaya rabbi subxaanahu wataala halkan uu inoogu sheegay ilaahay subxaanahu wataala wuxu yucallimuhu wuxuu barayaa alkitaaba qoraalka qoraalkaa la baraya oo qoraalkaasi markaa muxuu noqonayaa mana waa alkitaaba walkhad ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u baray marka waa biduuni mucalim macalim la-aan ayaa marka la baray oo haddii ay tahay markaa qoraalka de dadku waa bartaano macalin wuu baraaye laakiin isaga ilaahay subxaanahu watacaala culimmada qaarkood waxay leen macalin la-aan ba markaa la barayo ilaahay subxaanahu wataala xikmadna waa wuu siinayaayo ilaahay wuxuu siinayaa cilmi saxiixa walisaabata fi lumuur wafahmi markaa fi asraari shariica iyo shareecada markaa inuu faham xeel dheer u yeesho waxaa kaloo ilaahay u barayaa towraad oo nabiyulaahi muusa lagu soo dejiyey isagoo ka horeysay iyo injiil ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u baraya ilaahay wuxu ui waa rasuul loo soo diray reer banu israa'iil waxyaalaha uu reer banu israa'iil nabiyullaahi ciisa uu ka odhanayana waxaa ka mid a waxan waan idiin imi anoo ku dheehan markaa aayad aayaddaasoo xagga ilaahay subxaanahu watacaala ka hadeen oo mucjiso sita ayaan idiin imi marka oo mucjisadaasi waa maxay mucjisaad fara badan ba mucjisaadka waxaa ka mid a qaar xusquseeya xagga caafimaadka iyo qaar khuseeya wax markaa qof bini aadana aan looga baran inuu sameeyo oo maxaa ka mida inta dhoobo la kuuso dhoobadii ciise intuu afuufo fatakuunu dayran biidn illah shimbir ay noqoto laakiin maxay ku noqonaysaa ilaahay subxaanahu wataala idankiisa ayay ku noqonaysaa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wataala nebi ciise uu siiyey inuu markaa daweeyo dadka markaa akmaha aha akmahu culimmadu waxay waa alacma qofka indhaara culimada qaarkood waxay ma acmaa maaha e waa qofka maalintiina wax arka habeenkiina aan waxba arag waa qofka habeenada leh iyo abras oo waa culimada khatar waa markaa camraadda ama xanuunada khatarta ahe qofku aanu ka bogsan sida qaalibka cudurkan markaa baras waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey markaa inuu dadka dhintay markaa uu nooleeyo ilaahay subxaanahu wataala idankiisana uu ku nooleeyo waxaa kaloon idinka warramayaa ui waxyaalaha guryaha idin ku cuna aa cuni doontaan oo dadku markay u yimaadaan qof waliba gurigiisa maruu ku noqonaya wixii loo karinaayey ayuu uga warramayey marka iyo waxa guryahooda yaalla isagoon arag marka ilaahay subxaanahu watacaala markaas siiye nabiyullaahi ciisa wuxuu leey arrintaasi waa aayad iyo mucjiso ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka timo baa idinka aan idinla imi haddaad rumaysanaysaa waxaa kal waxaa rumaynaya marka weliba diintii tawraade aad rumaysnaydeenna waan rumaynaya waxa kaloon idinla imi inaan markaa idiin xalaaleeyo wixii ilaahay idinka xarimay wax ka mida oo waxaa jira waxyaalo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xarimay reer banu israa'iil towraad ilaahay subxaanahu wataala uu kaga xarimay oo mufasiriintu waxay yidhaahdaan waxaa ka mid aha hilibka geela ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ah ween baruurta ayaa ka mid ahayd cuntooyin noocaasa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xarimay ayaa la nasakhayo diintii towraad markaa lagu xarimay ayaa la nasakhayo loo xalaaleeyey markaa marka markaa aan la socdaa buu nabiyullaahi ciisa uu leeyahy waji'tukum waxaan idinla imin biaayatin min rabbikum mucjiso xagga alle ka ahaatay ee ilaahay subxaanahu watacaala ka baqda oo macnaa wuxuu idinka xarimayna ka tago wuxuu idin amrayna la kaalaya oo adeeca marka anigoo dariiqii markaa dee nebi ilaahay soo diray baan ahee inta ay rumaysaan wiigu adeeca waxaan idin amro iyo waxaan idinka reebo labadaba ilaahayna subxaanahu watacaala waa rabbigay iyo rabbigiin ee facbuduuhu haadaa siraatu mustaqiima rabbigaa caabuda ama allaha caabuda kaasaa markaa jidka toosane waxaa halkan ikhwaani fillah aynu ka qaadanaynaa sharafta ay leedahay kitaabada ama qoraalka iyo fadliga ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waayo ilaahay nebiyullaahi ciisa wuxuu markaa rabbi uu ku ammaanay inuu ilaahay subxaanahu watacaala qoraalka uu baraayo qofka qoraalka yaqaanaana waa qof ilaahay subxaanahu watacaala nicmo uu siiyey qoraalkaasi markaa qoraalka noocuu doona ha ahaada siiba qoraalka markaa shareecada la qoraayo waxaa kaloo markaa laga qaadanaya fadliga ay leedahay xigmaddu oo ah fahan loo yeesho markaa asraaru shariica shareecada asraarteeda farqi baana udhexeeya xifdiga iyo iyo fahamka waxaa laga qofku in wax badan badan intuu xifdiyo haddana shareecadii markaa fiqi iyo fahan aan u lahayn aayaadu xifdisan yahay oo laga mar walba inuu akriyaayo haddanana wax badan oo markaa u hooseeya ayaatan aanu garanayn waxaa kaloo laga qaadanaya qeybka ilaahay subxaanahu watacaala inuu kelidii uu leeyahay oo ambiyadiisa markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baro qeybka waxa uu ka doono waayo nabiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu tilmaamo u sheegay arrin markaa nisbiye ah inuu u sheegaayo markaa aan markaa cid kale aanay ogeyn isaga iyo ilaahay subxaanahu wataala marka laga yimaado cid makhluuqoo markaa ogi oo nebi ciise aan ahayn iyo ciddii haysatay aanay jirin inuu uga warramayo leey alaabta gurigiina taalla ama waxaa cunaysaan baan idinka warrami doona iyo waxa aad haysanaysaan waxaa kaloo laga qaadanaya mucjizaadka waaweyn ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ciisa uu siiyey waxaa kaloo laga qaadanaya ciisa inuu yahay bashar ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray ee inaanu ahay ibnullahna aanu ahayn saalihu salaasana aanu ahayn allahna aanu ahayn nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ee nebi ilaahay uu soo diray oo doortay inuu yahay mana waxaa kaloo markaa laga qaadanaya alla kacabsiga marka amarka ilaahay subxaanahu watacaala ina amre qofku hadduu qaato inuu sacaado iyo kamaal helayo ifka iyo aakiradaba waxaa kaloo laga qaadanaya bini aadamka waxa lagu ammaana amaba waxa lagu ammaana dadka mukalafiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala dacaadkiisa oo had iyo jeer waxaynu aragnaa aayaadka qur-aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markay cid ammaanayaan waxaa lagu ammaanaa daacaadka alla waa misuu dacaadka u guto siduu ula yimaado siduu ilaahay ugu adeeco siduu tawxiidka ugu baaqo taasaa lagu ammaana laakiin waxyaalo kale laguma ammaano waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay subxaanahu watacaala kelidii oo la caabuda inay siraadulmustaqiimka ay tahay muxuu nebi ciise in allaha rabbii wa rabbikum facbuduuha ilaahay subxaanahu watacaala waa rabbigay iyo rabbigiin ee caabuda taasana markaa jidka toosaa maxaa markaa xaaladii ay noqotay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam qowmkii la hadal qowmkii u sheeg waxyaala markaa fara badan aayaad ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo aayaad markaa sharciyo markaa la akriyaayo iyo aayaad mucjiso oo la arkaayo intiiba uga warama waynu arki doona mowqifka ay ka taageen iska taageen markaa reer banu israa'iil ilaahay wuxu uhi wayucallimuhu wuxuu barayaa ilaahay nebi ciise alkitaaba qoraalka ayuu barayaa iyo walxikmata xikmad iyo wtawraata tawraat iyo injiila injiil baa ilaahay subxaanahu watacaala uu baraya wa rasuulan ay waabacatu waan soo diraya rasuulan xaalo uu yahay ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil uu yahay rasuul annii qad ji'tukum qaa'ilan xaalo uu ku leeyahay annii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imi biaayatin aayad baan idinla imi aayadda oodna rabbikum rabbigii xaggiisa ka ahaatay annii anigu akhluqu lakum waxaan idiin markaa idiin suuraynaya oo abuur maaha biduuni markaa isaga waxba aanay ka horraynin khalqigani halkan macnaheedu waa taswiir waa qaabayn ah wa anii anii anigu akhluqu lakum waxaan idiin qaabaynayaa min addiini dhoobe xaggeed aan kaga markaa qaabaynaya kayati dayri sidii markaa shimbir oo kale fa anfuqu fiihi dabeedna waan afuufaya fayakuunu waxay noqonaysaa dayran shimbir bay ku noqonaysaa biidn illah wabri'u waxaan bogsiinaya alakmaha qofkii markaa ahaa indhoolannimada ku dhashay iyo wala abrasa kii barasta qabayba waxii ilmowtaa dadkii dhintayna waxaan ku noolaynayaa biidni illaahi ilaahay subxaanahu watacaala idankiisa unabbiikum waxaanaan idinka warramaya bimaa ta'kuluuna waxaa cunaysaan iyo wamaa tadakhiruuna waxaa u geydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna inna fii daalika arrintaasi la aayatan aayad ayay lakum idinka idiinta in kuntum haddii aatiin mu'miniina kuwa rumaynaaya wamusadiqan marka wamusadiqan xaal aan ahay markaa mid rumaynaya limaa bayna yadaya wixii iga horreeyey min atawraati tawraat ku sugnaa iyo walayuxila lakuma macnaa waji'tukum waxaan idiin imi musadiqan xaala aan ahay mid rumaynaayo mid markaa rumaynaya limaa bayna yadaya wixii iga horreeyey min atawraati tawraat ku sugnaa marka walayuxila lakum iyo si aan idinku xalaaleeyo bacda aladii xurima calaykum wixii laydinkaga xarimay tawraat saan markaa idinku xalaaleeyo injiil ilaahay subxaanahu wataala uu ku xalaalayo waji'tukum waxaan idinla imi biaayatin aayad mucjisaad baan idinla imi rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday eefattaqu llaaha ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada wa adiicuuni iyo adeeca in allaaha ilaahayna rabbii wa rabbikum rabbiga iyo rabbigiin weeyana facbuduuhu caabuda haadaa cibaadadaasana siraadun jid a jidka oo mustaqiimun toosan ilaahay subxaanahu watacaala kelidii la caabudo cibaadada loo badhac tiro ayaa jidkii toosnaaya ilahay wuxu uhi falammaa waktigii axasa uu ka dareemay ciisa nebi ciisa minhum iyagii alkufra gaalnimo uu ka dareemay ayuu qaala wuxu uhi man ansaari yaa ii hiilinaaya ilallaahi e ilaa dacwatillaahi ilaahay dacwadiisa yaa iigu hiilinaaya qaala waxay idhahdeen alxawaariyuuna kuwii xawaariyiinta ahaa waxay idhahdeen naxnu annaga ayaa ansaarullaahi ilaahay subxaanahu watacaala kuwa u hiilinayaa aamanaa waxaanu rumaynay bilaahi alla ayaanu rumaynay ewashad waxaad markhaati ka noqotaa biannaa annagu muslimuuna muslimiin inaanu nahay ilaahay amarkiisaiyo amarka rasuulka u hoggaansan arrintaa marag ka noqo rabbanaa ilaahayow aamanaa waa rumaynay bimaa ansalta wixii aad soo dejiso watabacnaa waxaanu raacnay alrasuula rasuulkii aad noo soo dirtana waanu raacnay ee faktubnaa waxaad nagu dartaa maca ashaahidiina ay maca asaadiqiina kuwa xaqa rumeeyey ilaahu kuwaa nagu daro kuwaa nagu wamakaruu waa u xadhig maleegeen nimankii reer banu israa'iil waxay u xadhig maleegeen nebiyullaahi ciise calayhi asalaam wa atbaacahu wakam wakara allaahu ilaahayna waa u xadhig maleegay wallaahu allana khayruulmaakiriina kuwa maakiriintaa kugu khayr badan weeya ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inoogaga warramay nebiyullaahi ciise calayhi asalaam ayaa wuxuu ka ogaaday nimankii loo soo diray ee ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi markaa xaqa gaadhsii ee ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu markaa u sheegay in markaa la soo raaciyo nebiyullaahi ciise aayaad markaa waaweyn oo markaa mucuuto diin ah oo tilmaamaya markaa nebiyullaahi ciise calayhi salaam markaa rubnimadiisa ayaadkaasoo u qaybsamo kuwo la akriyo iyo kuwo indhaa lagu arko ayaadkaasoo markaa ah wax bini aadan aanu la iman karin ayuu la yimid nebiyullaahi ciise calayhi salaam markii qoomkii la yimid reer banu israa'iil reer banu israa'iil waa qoom markaa madax adag arrintii waa diideen marka sida nabiyullaahi ciisa maruu ka dareemay kufri iyo gaalnimo iyo madax adayg ayaa u xuriya ii hiilinaya ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii ay ugu hiilinayay oo ilallaahi bimacnaa ilaa dacwat illaah ama ilallaahi maca allah ilaahay subxaanahu wataala maciisii ay hiilinaya dadna xawaariyuuntii oo kuwii khaaska ahaa ah ee markaa nabiyullaahi nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markaa khaaska u ahaa bimacnaa u dhowaa ardayu tarbiyeeyey ahaa ayaa waxay dhahdeen annaga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dacwadiisa iyo diintiisa u hiilinayna annagu ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu rumaynay waxaanaad mara ka ahaata annagu muslimiin inaan nahay amarka alle u hogaansan dadna ilaahayba subxaanahu watacaala baryano gacmaha ay u taageen ilaahay waxay ugu tawasuleen iimaankii ay la yimaadeen rabbi wuxuu soo dejiyey ay rumeeyeen waxaa kale ku tawasuleen itibaaca ay raaceen nebigii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray waxay ilaahay subxaanahu watacaala weydiisan ilaahay inuu ku daro kuwa shaahidiinta ah oo mufasiriinta qaarkood ay dhahaan shaahidiintaas macnaheedu waa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahu ummaddaa kuwaa maragga ah ee markaa ummadaha ku marakacaya maalinta qiyaame ilaahay subxaanahu watacaala markaa inuu inuu ku daro ayay markaa ay weydiiseen culamada qaarna waxay leeyihin markaa ashaahidiin macnaheedu waxa weeyaan markaa kuwa markaa saadiqiino ambiyada rumeeyey ilaahay subxaanahu watacaala markaa inuu ka dhigo ambiyadii oo dhan markaa kuwii hore iyo kuwii ambiyadii la joogiyo kuwa markaa iman doonaba ayay ilaahay subxaanahu watacaala ay weydiisteen arrintaasi markii ay dhacday nebiyullaahi ciisa atbaacdaa yeelay marka xawaariyiintii markaa ay rumaysay oo markaa asxaab markaa gaar oo khaas u ahayd ahaa ayaa dee waxay gaala ku dhaqaaqdeen markii wixii macruufka u ahaa ay markaa ku caanbaxeen xarimaleeg bay bilaabeen marka xarimaleeggaas muxuu markaa keensanaayey nabiyullaahi ciise in la dilaba oo loogu shubo oo meesha laga saaraba marka dadna ilaahay subxaanahu watacaala way xadhig maleegeen buuri makri ayay markaa ay markaa xadhig maleeg ayay sameeyeen oo waxay markaa dabereen inay nebiyullaahi ciise calayhi salaam ay dilaan iyo ciddii markaa la socotayba ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu dabaray siduu u badbaadin lahaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam inuu badbaadiyo iyagana markaa uu hoojiyo wixii ay go'aansadeen ama go'aankii ay gaareen ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi falamaa axasa maruu ka dareemay ciisa ciisa minhum iyagii alkufra gaalnimo uu ka dareemay ayuu qaala wuxuu hi man ansaari yaa ii hiilinaya ilallaaha ilaa dacwat illahi ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa yaa iigu hiilinaayay arrintaasina arrin nebi ciise keliya qabsatay maahee xataa ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala qaar fara badan oo ka mid a oo rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay taasaa qabsatay marka rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu ku wareegi jiray qabaa'ilkii carbeed suuq alcukaad iyo suuqii loodhan jiray markaa dilmajaas iyo suryadaasuu nebigu mari jiray markaasuu nebigu odhan jiray man yaawiinii man yansurunii man yaawiinii waryahoy isiinaayo meelaan galaya isiinaayo mayaay markaa markaa magan isiinaayo man yansurunii yaa i hiilinaaya faina qurayshan qurayshi qad manacuunii an ubaliga risaalata rabbi inaan diintii gaadhsiiyo dadka oon dacwaddii iyo tawxiidkii aanfaafiyo quraysh baa ii diidee waryaa magan iyo hiil i siinayoon raaca markaasa waxaa dabageli jiray adeerkii abulahab markaasuu odhan jiray laa tasmacuu minhu anaa dad ugu xigoo adeer ruma ayaanu ahay wuu naga waashiha waxba haka dhegaysanina marka markaasuu rasuulkii calayhi salaatu wasalaam dmar man yaawiini man yansurunii faina qowmii qad manacuunii an ubaliga risaalata rabbi qoomkay waxay ii diideen inaan tawxiidka diintii faafiyo waryaa isiinaye markaa magan eeyaa isiinaye wixii la odhan jiray hiil oo markaa agtiisa aan tagaabu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam de markaa waa arrin markaa dhici karta qof kastoo muslima ama dad badanoo muslimiina marka inay la kulmaan horena ay ula soo kulmeen markaa maantana ay la kulmaan waa wax dhici kara marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu hi nabi ciise wuxuu ihi man ansaariya ii hiilinaya ila allahi ilaa dacwati illahi ilaahay diintiisaiyo tawxiidkiisa ku baaqeeda yaa igu raacaaya qala alxawaariyuuna xawaariyiintii waxay idhahdeen naxnu ansaarullahi annaga ayaa hiliyayaashii ilaahay ah ayay yidhaahdeen marka alxawaariyuun marka waa iyo waa kuwii gaarka ahaa ee nabiyullaahi ciisa calayhi salaam khaaska u ahaa marka asxaabtiisii khulaska ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebi kasta wuxuu leeyahy xawaari rasuulka alayhi salaatu wasalaam habeen xilligu madiine joogay ayuu wuxuu ka baqday rasuulka habeen habeenada ka mid a mare yahuuddii marka magaalada madiine hareeraheeda deganay inay khiyaal sameeyaan oo ay isku dayaan rasuulka inay dhibaateeyaan marka markaasuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam soo guriga caaisho jooga caawa fiicnaan lahayda inuu u yimaado markaa saxaabadeedii mid ka midi uu ilaaliyo siduu rasuulku u seexay markaasaa caaisha waxay leedahay in yar kabdacay ayaanu hubsan qaraya dibadda ka macaa seef iyo waran iyo gaashaan iyo hubkii xilligaa la isticmaali jiray sanra dhisanu dibadda ka maqal markaasuu rasuulku yidhi man waa kuma markaasuu wuxuu waa zubeer zubeer binu cawaam radi allahu tacaala canhu markaas zubeer maxaa ku keenay markaasuu yidhi caawo dhaar waxaan ku maray ama aan go'aansaday inaan markaa nebiga ilaaliyo calayhi salaatu wasalaam suu rasuulku isaga sixo markaasaa rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin hawaari nebi kastaa wuxuu leeya qaar u hiiliya oo khaas u ah wayna xawaariye zubayr markaa zubayrna markaa kuwa ii hiilinaaye ama kuwa ii hiilinaya dhab runtii dhabtii waxa ay tahay ama kuwa waxa ka mid ah zubayr bin cawaan buu nebigu yhi calayhi salaatu wasalaam qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii waxay leeyen naxnu ansaarullahi ilaahay subxaanahu wa tacaala ansaartiisi baanu nahay aamanaa waxaanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay washad waxaanaad mala ka noqotaa nebi allo waa nebi ciise bianna anagu muslimuuna kuwa islaama munqaa ilaahay subxaanahu wataala xukunkiisa u hogaansamay inaan nahiyo amarka rasuul rabbanaa ilaahayow aamanaa waxaanu rumaynay bimaa ansalta wixii aad soo dejula maanta waa nebi ciise calayhi salaam marka halkaa qofku marka iimaan inuu la yimaado ilaahay subxaanahu watacaala uu rumeeyey iyo wixii rabbi uu soo dejiyey iyo ambiyadii uu soo diray mutaabacana uu la yimaado nebigii raaca calayhi salaatu wasalaam ku daydo waana waxyaala ilahay loogu tawasula markaad ilaahay baryayso ilaahu waxaan rumeeyey marka wixii aad tiri rumee nabigaagii maxamed ahaana calayhi salaatu wasalaam waan raacay ee markaa faktubnaa maca ashaahidiin nagu qor waa markaa nagu markaa de wixii ilaahay soo dejiyo kitaabka alle rumaynaayo qofku rumeeyo ku camal falo qadariyo qiimeeyo aanu ka hijroon aanu aflagaadayn waxyaalaha cajiibkaa salaaddii maqrib intay inaan tukanin yar ka hor ayaa laba nin bay halkan isla yimi oo doonaya in laysu dhaariyo way isku haysteen markaa mid la dhaariya mid la dhaar mid markaa mid baa doonaya in loo dhaariyo mid markaa waxoogaa way warwareegeenoo masaajida ku warwareegeenoo kolba dhinac bay isla soo wareegeenoo ilaa waxoogaa muddo saacad ku dhow dhow ayay meeraysanayeen markii dambe adigu waxay ku heshiiyeen in masaajidka markaa imikanikay soo taagaan kitaab masaajidka laga soo qaado halkaa iyo masallaanka yara dusha u baxa hoostiisa lagu dhaariyo dana mid kii la dhaarinaya wuxuu yidhi kii kalu kule ororado baalkaad sheegaysa soo qac baalkan ya garanaysaa waa ilaahay kitaabkiisa orado haddaba waa iminka orado bal baalkaad sheegaysa hadda waan kuu dhaarinaya baalka soo qaad haddaad soo qaadayso markaa kaasoo kale mabar lama dhaarinayo marka marka wada dhalinyaradu la joogda waxay ku yidhaahdeen waxay ku yidhahdeen waxay culimada masaajid waxay ku war orado ninkan baalka kitaabka ilaahay baalkula dhaarin mayne orad waxa weynaa kaxaysa dhulkiisa ha u kace waa nin kitaabka ilaahay subxaana sidaa ka aaminsan bimacnaa kitaabka muxuu haystaa waxa weeye buug yaroo aan markaa de wax weynba aan ahayn markaa u haystaa markaa ma aha arrintaas bimacnaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu soo dejiyey ee markaa ilaahay subxaanahu wataala waxyigii siiya waxa weeye in qofku markaa uu rumeeyo waxaan markaa xasuustay arrin ay soomaalidu mayin ay wax dhacay tahay iyo inaanay dhicin hadday jeer dadka caamadii kutubta markaa hadduu kitaabka qur-aanka xajmigiisu yar yahay waxay u yaqaanaan inuu kitaabka weyne isagu xajmigiisa weyn yahay iyo kitaabka xajmigiisu yar yahay soddonkii jisba iyagoo ku jiro inaan ismid ahayn markaa qise ay sheegaanoo kale dhulkeennana ka dhacday waxdaa ninbaa layidhi ladhaar loo soo qabta dhaar baa loo soo qabtay markaa dhaar baa loo inuu dhaarta ayay noqotay dadna waxaa dhacday dhaartii markii lagu yeeshay kitaabka horta lagu dhaarinayo saa yaro qooraansadayoo markaasuu arkay inuu yaro yar yahay kitaabka mana kitaab xajmigiisu weyn yahay inaanu ahayn markaas markaasaa laygu dhaarinaya ha mar haddaa waa iska dhaaranaya markaa dana kitaabkiibaa loo soo qabtay da markaasuu gacanta saaray waxa wallaahiyo oo bilaahiyo oo tallaahiya waxa inaanan la inaan laygu lahayn ama aanan arag adugu hadba wixii lagu dhaarinayo berigii dambe ayaa la hay horay bal waran isagoo malaa yara xanuunsaday ama xoolihiisa wax yara ma dheeno markaasu waxaan u malaynaya feeda yarihii in igu soo aaray buu yihi marka mana kitaabkii qur-aanka kariimka ah ayuu waxaan u malaynaya kitaabka markaa caynka ah tacbiirka intuu cabiray inuu igu soo aaray marka marka waa maxay maljahliga ummadda haystay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu soo dejiyey ayuu midna tacbiirka uu ka leeyahay midna tacbiirka laynooga soo raray marka markaa qof wuxuu ka mid yahay qur-aanka kariimkaad rumaysan tahay markaad ilaahay baryaysa waxyaalaad ugu tawasulayso ilaahay kitaabkaaga qur-aankaad soo dejiyay iyaan rumeeyey rasuulkaagii maxamed ahaa iyaan raacay ilaah waxaa isi marka khayr adduunye ama ku aakhiro ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leeyahy isagoo inooga warramaya markaa xawaariyiintii qaaluu waxay idhaahdeen mana qaalu rabbanaa ilaahayow aamanaa waa rumayna bima anzalta wixii aad soo dejiso watabacnaa waxaanu raacnay alrasuula rasuulka ayaanu raacan ee faktubnaa waxaad nagu qortaa maca ashaahidiina kuwa shaahidiinta ilaahw nagu dar marka wamakaruu waa xadhig maleegeen makar allah ilaahayna subxaanahu watacaala waa u xadhig maleege wallaahu khayru lmaakiriina ilaahayna subxaanahu wataala kuwa maakiriinta ugu khayrka badan weeye oo makrigani waa maxay manaa waxay culimmadu yidhaahdaan waxa weeyaan qofkii samaynaayey markaa xumaanta samaynaayey ama markaa shayga dulmigaa samaynaayey oo min xayu laa yadri ama meelaanu markaa ogeyn lagaga yimaado ayaa makriga le markaa makrigu ma aha markaa mutlaqan shay markaa ceeba maaha marka makrigu waxa weeye fii bacdi alawqaat ayaa wuxuu noqonaya sifatu madxi sifa ammaaneed ayuu noqonaya ilahayna taloo sugayo waa markuu yahay sifatu madxiga ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuhi wadkur nabi alla waxaad xusaayad waqti qaala allaahu ilaahay uu yidhi yaa ciisa ciisaw innii anigu mutawafiika waa ku oofsanaya oo waraaficuka waxaan kaa fogeynaya oon kaaga dhex qaadaya waraaficuka waxaan kuu soo rafcinaya ilaya xaggayga oo mutahiruka waxaanaan kaa fogeynaya min aladiina qoladii kafaruu gaalowday wajaacilu ladiina qoladiina waxaan ka yeelaya tabacuuka ku raacday fowqa aladiina qoladii dushoodaan ka yeelaya kafaruu gaalowday ilaa yowmi alqiyaamati ilaa intuu qiyaamuu ka dhacaayo uma ilaya dabeedna xaggayga ayuu marjicukum noqodkiinu ahaaday fa axkumu baynakum deedna waan idinkala xukumayaa fiih maa shayo kuntum a ahaydeen fiihi isaga takhtalifuuna kuwa isku maandhaafa fa ama aladiina qoladii miyaa kafaruu gaalowday facaadibuhum waan cadaabaya cadaaban cadaab cadaabkoo shadiidan daran bidunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiraba wamaa lahum mana yeelanayaana umuu sugnaanin min naasiriina waxu hiiliya waama aladiina qoladii miyaa aamanuu iimaanka laga hela wa camiluu samaystay alsaalixaati camilada wa wanaagsan fayuwafiihim ilaahay wuxuu u oofinaya ujuurahum ajaradoodu u oofinaya wallaahu alla laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi anaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam qoomkiisii markay markaa reer banu israa'iil ay beeniyeen isaga ay ku tuureen marka inuu yahay markaa weladu zina uu yahay beenaare inuu yahay marka ay ku ganeen ay dooneen marka inay dilaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi markay ku hamiyeen inay dileen ay moodeenna weliba inay dileen ayaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu wamaa salabuuhu wamaa qataluuhu wamaa salabuuh mana may dilin manay markaa salbino manay deldeline walaakin shubbiha lahum marka mana waxbaa markaa qofka looloo ekaysiiyey ayay dileen ayaa ilaahay subxaanahu wataala marka halkan ilaahay subxaanahu wataala waxa uu leeyahay makrigaa markay sameeyeen iyo xadhig maleega ayaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ku ciqaabay iyagii in markaa nabiyullaahi ciisa la badbaadiyey calayhi salaam sidoo kale iyaguna marka muraadkoodina ay ku guulaysan waayaan ilaahay subxaanahu wataala markaa nebi ciise wuxuu kuhi yaa ciisa inii mutawafiika lafdigaa mutawafiika culimmadu markaa dhowr tafsiir bay ku leeyihin culimmada qaarkood waxay mutawafiika macnaheedu waxa weeyaan waan ku seexinayaa oo markaas hurdada waxaa la yidhahdaa marka wafaad waa la yidhaahdaa culimmada qaarna waxay leeyihin markaa taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro waxa uu yahay marka inii raaficuka ilaya xaggaygaan kuu soo qaadaya dabeedna markaa mutawafiika waa ku oobsanaya marka lagu rafciyo dhulka lagaa qaado ee samada lagu geeyo ayaa markaa nafta lagaa qaadaya labadaa tafsir marka culimadu waa sheega ilaahay subxaanahu wataala wuxuu wadkur nabi alla waxaad xusaayada wakti qaala uu yihi allaahu alla yaa ciisa ciisaw innii anigu mutawafiika waan ku oobsanaya ama mutawafiika munawimuka waan ku seexinaya oo waraaficuka ilaya xaggayga ayaan kuu soo rafcinaya mana ciisoo hurde ayaa la rafciyey marka sidaa la yidhaaha wxilciise xilligii la rafiye waa hurday haddii la yidhaha taqdiim iyo taakhiir baa ku jirana waxay tahay markaa inii raaficuka ilaya xaggayaan kuu soo rafcinaya oo mutawafiika dabeedna waan ku oobsanayaayo samadaad ku geeriyoonaysa wamudahiruka waxaanaan kaa fogeynaya min aladiina qoladii baan kaa fogeynaya kafaruu gaalowday waan kaa fogeynaya ilaahay subxaanahu wataala waa ka dheereey wajaacilu ladiina qoladiina waxaan ka dhigaya tabacuuka ku raacday fowqa aladiina kafaruu ilaa yowmi alqiyaamati qoladii ku raacday ee xaqa markaa rumaysay ee waddadaa xaqaa martay waxaan ka dhigayaa kuwii ku beeniyey inay ka sarreeyaan ilaa intuu qiyaamuhu ka dhacaayo oo qoladaasi waa ayo culimmadu waxay len waa muslimiinta oo wajaacilu ladiina tabacuuka qolada nebi ciise raacday waa ayo waana muslimiinta marka waaya kiristankuna may raacin nebi ciise calayhi salaam oo waxay idhahdeen ciisa ibnullah oo waxay dhaheen ciisa waa haalidu halaata oo ciise ilaahay subxaanahu watacaala marka ayay ku shabaheen ama ciise inuu ilaah yahay ayay sheegeenba marka qolada yuhuudduna waxay idhahdeen ciisa waa weladu zina marka labada qolo qolona qoladii nebi ciise raacday markaas ma marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuhi wajaacilu ladiina tabacuuka kuwii ku raacay ayaan waxaan ka dhigayaa ee ku rumeeyey fowqa aladiina kafaruu kuwii markaa gaaloobay dushooda ayaan markaa dhigaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa inta qiyaamu ka dhacayo culimada qaarkood waxay leeyihin markaa waxay noqonaysaa aayad uu ku beeniyey waa maanaa hay-ad ay ka warramaysa xilligii nabiyullaahi ciisa calayhi salaam xilligiisii maanaa kuwa beeniyey nebi ciise waxay ahayd markaa yuhuud kuwii rumeeyeyna markaa kiristaanka mustaqiimiinta ayay ahaayeen deedna ilaahay subxaanahu wataala usoo qadaray xilligaa laga soo bilaabay ilaa maalinta ilaa inta qiyaamu ka dhacaayo in yuhuuddu ay ku hoos noolaato kiristanka oo kiristaanku ay noqdaan markaa kuwo nebiga kaga taagan markaa nimanka kiristaanka yuhuudda la odhan jiray markaa dusha kaga taagan oo iyaga markaa hoos yimaada laakiin dee yuhuuddu markaa kiristaanku maaha nebi ciise ma raacsana xilligan si aynu arkayno iyo xiliyo markaa horeysa way inxiraaf baa ku dhaco diintoodii waabooy bedeleen ama iyagu ha bedelaan ama cid kale ha bedesho oo waxay dhahaen markaa ciisa ibnullah ama ciisa marka waa salihu alaaa ama markaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ciise ah hadallada markaa kufriga ayay ku hadli ilaahay wuxuui wajaacilu ladiina kuwii waxaan ka dhigaya itabacuuka ku raacay fowqa aladiina kafaruu kuwii ku beeniyey markaa ayaan ka sarraysinaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa intu qiyaamuhu ka dhacaayo uma dabeedna ilaya xaggayga ayuu marjicukum noqodkiinu ahaaday faaxkumu waan xukumayaa baynakum dhexdiinna ayaan xukumayaa fii maa kuntum fiihi takhtalifuuna waxaa isu khilaafsanaydeen ee laysku maandhaafay waxaasi noocu doono ha ahaadee ilaahay subxaanahu wataala marka ayaa idinkala saaraaya tanna arrintii labadan arrimood bay noqonaysaa ilahay wuxuhi faama aladiina kuwii miyaa kafaruu gaaloobay faucadibuhum waan cadaabaya cadaaban cadaab cadaabkaoo shadiidan daran ayaan cadaabayaa fi dunya adduunyada iyo walaakhirati aakhirada hadduu qof idhaahdo oo gaaladii soo kun adduunyadii cadaab aan ku arag cadaabku de waa noocyo badan yahay oo waxaa ka mid a cadaabka marka humuumka aya waxaa ka mid a xusniga iyo hamiga iyo kamiga iyo fikirka iyo waxyaalaha noocaasa ayaa ka mid a cadaabka iyo inaan u arkin qofku inaan marka isagoo markaa ama markaa xanuuna ay ku dhacaan ama isagoo markaa dhaqaale way qofka isagoo caafimaad qaba oo caafimaadkiisu muuqaalkiisu qof caafimaad qaba u eg yahay ayaa haddana waxaa dhici karta inuu cadaab marka uu ku jiro maadaama marka ilaahay subxaanahu watacaala aanu rumaysnayn cibaadaadka aanu la imanayn ayaa waxaynu maqalnaa intaasoo markaa jeer dad gaalo ah oo markaa isdilay oo marka adduunyadii markay maciisha wadanka ay dhadhamiyeen iyagoo dhaqaalahays iyagoo wax kasta haysta haddana markaa maciisho markaa adag amana loo adaggalay aakhirana ilaahay subxaanahu wataala ciqaabkiisa kulul bay la kulmayeen wamaa lahum helina maayaan oo muu sugnaanin min naasiriina wuxuu hiiliya waama aladiina qoladii miyaa aamanuu iimaanka laga helay wacamiluu sameeye asaalixaati maana alacmaal asaalixaat camaladan wa wanaagsan fayuwafiihim ujuurahum ilaahay ajaradoodu wuu oofinaya wallaahu alla laa yuxibu ma jecla الظالمين kuwa ظالميinta إلahay سuبحaaنه وaتaلى ma jecل kuwa ظاalميin hadda إلahay uu jecel yahay kuwa متقيinta إلahay سuبحaaنه وaتaعaلى ka cabsado إلahay adeeca طريiقa حق a qaaday إلahay سuبحaaنه وaتaعaلى وxu ذaلiكa kaas ayaanu نتلوuهa akhriyayna عalayka dushaada min الaaيaaتi aaيaad xaggii xaalo uu yahay iyo وذikri xus xuska oo alxakiimi markaa qiimo badan baa ilaahay سuبحaaنه وaتaعaلى ui mr إلahay سuبحaaنه وaتaلى نبgiisi محamed عaلaيه الصaلاaةu وaسلاaم ayaa wuxuu ku leeya dalik bimacnaa arrintaa ku saabsan nebi ciise calayhi salaam iyo qisadiisii ayaanu nasluuha calayka markaa dushaada akriyaynaayo baan aanu kaaga warramayna kaasoo markaa min alaayaati aayaad iyo wadikri markaa xusa xuskaasoo alxakiimi markaa qiimo badan oo ilaahay subxaanahu watacaala towxiidkiisii iyo ilaahay subxaanahu watacaala daacaadkiisa oo markaa la raaco iyo ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadiisii waxa markaa soo maray cadu soo kala maray gaala ah ka warramaayo marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa axsan lqisas waa qisas alqur'aan qisas la markaa la barto ama taariikh ummad looga waramo waa qisaska qur-aanka kariimka waxyaala cajiibka gaaladuna way nagala dagaalantaayo manaahijta markaa iskuulladeenna markaa u qoran qiso keliya qisooyinka qur-aanka kariimkii kuma jirto min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeedna waxaa loo dhigaa reer yurub gaaladii canxiligii duulimaadkii reer yurub dhulboobkoodii waxooda waxyaalaha noocaas markaa qofku inuu qisaska qur-aanka markaa uu bartay ihtimaam iyo digni fara badanna aynu siinoo marka wacdiga ay tahay dadka la wacdiyaayo iyo markay muxaadaraadka tahay iyo marka xataa carruurteenna yararaynu dhalna aynu u sheekaynayno in markaa qasaska qur-aanka kariimka iyo qisooyinka nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam inooga warramay in loogu sheekeeyo marka way ilahay wuxu dalika nadluhu calayka min alaayaati wadikri alxakiim ilaahay subxaanahu watacala wuxuu ku sheegay inuu yahay aayaad iyo xus markaa qiimo badan ba ilaahay subxaanahu watacaala weyy ilaahay wuxu uhi ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama ina maala ciisa ciise sifadiisu waxay tahay cinda allaahi ilaahay agtiisa ka maali aadama aadan sifadiisoo kale weeye oo xaggee aadan iyo ciisa iska shabahaan xagga cadamul ab xagga aabbala-aanta ayay iska shabahaan khalaqahu ilaahay nebi aadan wuxuu ka abuuray min turaabin ciid uma qaala lahu dabeedna ilaahay wuxuu kuhi kun ahaw fayakuunu dabeedna waa ahaaday nabiyullaahi marka aadam ilaahay subxaanahu watacaala ahow buu yidhio idna nabiyullaahi aadamba markaa ciid aadan noqaa lagu yihi ciido dadna aadan bay noqon ilaahay wuxuu dhi alxaqu xaqu min rabbika rabbigaa xaggiisuu ka ahaadee falaa takun nebi allow ha noqonin min almumtariina kuwa shakiya faman xaajaka qofka kugula murmo fiihi ciisana min bacdi maa jaaaka intuu kuu yimi markaa min alcilmi cilmi xaggi intuu wax kaaga yimi boqol waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aanu yeedhna abnaa'anaa caruurteenna caruurtayada iyo wa abnaa'akum caruurtiinna wa nisaa'anaa dumarkayaga iyo wa nisaa'akum dumarkiinna wa anfusanaa nafahayaga iyo wa anfusakum nafihiinna uma nabtahil dabeedna aan isnacdalno ama aan ishabaarno oo fa najcal aynu yeelno lacnatallaahi ilaahay nacdashiisana cala alkaadibiina kuwa kaadibiintaa dushooda aynu yeelno ilaahay wuxuu lina haadaa arrintaasi lahuwa alqasasu waa sheekooyinka alxaqu xaqa ahaa wamaa min ilaahin ilaah xaq lagu caabudana ma jiro ila allaahu ilaahay mooyaane wain allaha allana lahuwa alcasiisu waa allaha qaalibka ee alxakiima xikmadda badan fain tawallow hadday jeestaan intii aad sidaa ku tidhi kabacdi fain allaha alla caliiman kuwa ogaal badan weeyaan bilmufsidiina kuwa adduunka fasahaadinaya ee macaasi ama kufri ama marka bidco ku fasahaadinaya ilaahay subxaanahu wataala waa u ogaal badanya ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu kaga warramayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegayaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam xaladdu sida ay tahay sabab nusuulka aayadda culimmada qaarkood waxay wafdigii reer markaa reer najraan meesha najraan la yidhaahdo niman kiristaana oo ka yimi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi ayaa rasuulka waxay kala doodeen nebi ciise nebi ciise waa ilaah ama waa ibnullah iyo maya maahe nebi ciise waa cabdullaahi wa rasuuluhu ayaa lagu dooday rasuulku markuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dhinac walba markaa rasuulku nimanka uga dhaadhiciyey ee xujooyinkiina xujajii nebigu uu ku oogay calayhi salaatu wasalaam xaqina uu caddaaday ayay nimankii diideen inay ka noqdaan arrintoodii waxay diideen inay yidhaahdaan ciisa waa cabdullaahi wa rasuuluhu ayay diideen oo maxay ku adkaysteen inay yidhaahdaan ciisa ibnullah walciyaadu billah hadalka noocaasina ku adkaystaan ida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay ku yihi ciddii markaa intaa kabacdi markaa kugula dooda cilmigaa waadixe ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey ciise uu kaagaga warramay ciddii markaa intaa kabacdi sidaa kabacdi kugu qabsato waxaad tidhaahdaa war kaalaya balaynu u yeedhna markaa caruurteenna caruurtayada iyo kuwiinna iyo dumarkayada iyo dumarkiinna iyo nafaheenna iyo nafahayaga nafahayaga nafihinnaba aynu u yeedhno oo dabeedna aynu ishabaarno oo aynu idhaahna maxay ilaahay oo nebi ciise ciddii markaa baadil kaga taagan ee waxaanu ahayn ka odhanaysa falacnatullaahi cala alkaadibiin sida aynu dhahna marka badan nimankii waxay meesaaneed odhan mayno marka way isagu inay beenaalayaal yihiin inay beenaalayaal yihiin been ay samaynayaan oo nebi ciise ay ku been abuuranayaan way ogaayeen marka natiina waa diideen waxay mayne hortaa kaa yeeli mayne oo ishabaari mayne waxa weeye annaguna sida iyagaanu haysanaynaa adna taada hayso marka masalatu mubaahala la yidhaahdaayo waa masale markaa mashruuca masaaisha sharciga laysku qabsado ee qofka marka markay u tabayunto uu arka markaa qof kaloo markaa ku madaxadaygaayo shareecadu waa marka waa shay bannaan inuu idhahdo dhulkaali mubaahala aynu samaynin habaalaa in la caabudaa ama wax loo qalaa ama la dawaafaa ama waxaa loo sameeyaa bal waynu ishabaaraynaa adna carruurtaada soo kaxay anna kuwaygaan soo kaxaynaya dumarkaagana soo kaxayso kuwaygana waynu soo kaxaynayna nacdal baynu markaa laysa saarayaaye baan halkaa usoo baxin qofkii marka qofku markuu isog yahay ee aanu markaa xaqu uu tabayunay ee arrintan mucaanadnimo ay ka tahay yeeli maayo ruul kasta hadduu yihi weligii xabaalaad soo caabudaya ama weligii wax ilaahay xarrimay uu soo dhex dabaalanayay diintana nin dadka istiiqaan uu isaga dhigo masalada mubaahalada marka ay timaado yeeli maayo marka waa diidaya muxuu ka baqanaya in ilaahay subxaanahu watacaala ducada habaarka noocan sida loo cusleeyey ee carruur iyo cirooraba lasoo saaray in ilaahay u aqbalo oo musiibadaasi dusha ay kaga hadsato marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu lina maala ciisa ciisa wuxuu ka dhigan yahay cinda allaahi ilaahay agtiisa ka matali aadama aadama oo kale weeye marka oo xaggay kaga ka shabahaan xagga cadamul ab xagga aabbala-aanta ilaahay subxaanahu wataala u abuuray marka mana haddii shay shay lagu shabaho macnaheedu maaha min kulli wejhin weji kasta maaha marka oo haddii la fulaanun kaalasadi ama fulaanun mitla alasad mitlu alasad haddii la yidhaahdo macnaheedu maaha hadda inay jamiic alwujuuh ay iska waafaqaan khalaqahu ilaahay nebi aadam wuxuu ka abuuray min turaabin ciid buu ka abuuray uma qaala lahu deedna ilaahay wuxuuhi kun ahaw oo fayakuun deedna nebi aadam waa ahaaday marka man ciiddani nebi aadam noqo deedna ciiddii nebi aadam bay noqotay oo xagga ilaahay subxaanahu watacaala abuurka uu ku abuuray kun fayakuun ayuu markaa ay iska shabahaan oo maxay amana aabbala-aan marka ilaahay wuxuu hi alxaqu xaqu min rabbika xagga ilaahay buu ka ahaaday falaa takun ha noqonin min almumtariina kuwa shakiya ha noqon baa nebiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam rasuulku kaana saabitan cala alxaq xaqa ayuu ku sugnaa manuu shakiyeyne tiun baa nebiga calayhi salaatu wasalaam min baabi tawkiid lagu sii adkaynaya ilahay wuxu uhi faman xaajaka qofka kugula murmo fiihi nebi ciise calayhi salaam arrinkiisa من بعد ما جاءك انتو كوي من كبعد من العلم اي العلم علم انتو كوي من مكا كبعد ومنتن وسلي التوكيد وجاءك ذا فعلت ذو العلم علم قاس انتو كوي من كبعد عند نبي عيسى كقول امر فقل وحد قلت هذا تعالى وكالايا ندعو أن يرد مركا أبناءنا أبد كيغ أيو أبناءكم بدكين ونساءنا هوين كيغ ونساءكم مركا هوين كين وأنفسنا وأنفسكم ينفها يغي نسيهن ثم نبتهل دبدنا أين حبار تنو وفنجعل أين يلا لعنة الله نعدل الله على الكاذبين عدة بين شيء إيسا انت المركا حبار تنو أين يلا مركا عدة بين شيء إيسا نعدل بشيسا أين يلا مركا إلهي وحرين هذا كاسل هو القصص وقصص كمرك الحق ودبت أها وما من إله إلا حق لقو عابدان مجرى إلا الله إلهي مويان وعدت للنبي عيسى مركا ابن الله معي إن نبي عيسى إله عدت الوعد بنواس مركا بين لا وحق عن شيء عد عد كلام مركا إله إلهي أنا هين ترنا وعبادة حق أهيد إلهي عد أنا هين سيسان ينو عد مركا بنواس إلهي وحري وإن الله إلهنا له هو العزيز هو الله غالب كال حكيم حكمة بضان فإنت والله نبي الله هذا له هدي جيستان وإنت نبي عيسى وحري وحشدو يهي عضو شرح لأي كجيستان وهذا أي كجيستان مباهلة مركي عضو باغدنا أي ديدان بمعنى فإن الله إله أي عليم وقال بدن بالمفسدين كوا لدى في لدى في السهادية لدى كوف السهادية محي بالمعاصي معاصي كوف السهادية أما بالمركة بالكفر كفر هي مركة قال لنا كوف السهادية أما بدعية وح إلهي سبحانه وتعالى أنا أقول كوف السهادية إلهي بس سبحانه وتعالى وقال بدن ومعنى محن نقول بمعنى كو أبارين دونه فساد كائن لا إيمان ينمال مال مها كمدة القاسدين وبالله التوفيق الله أعلم وأعلم